wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaacisay xilliga la qabanayo shirweyne looga hadlayo arrimaha deegaanka iyo saameynta isbeddelka cimilada agaasimaha waaxda kaymaha iyo khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maslax mawliid maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey xilliga shirka uu dhacayo muhiimadda loo qabanayo iyo qodobada looga hadli doono isagoona sheegay in shirkan uu yahay kii ugu horreeyey uguna weynaa ee wasaaraddu qabanayso
farrintan waxay ku saabsan tahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada saalak soomaya oo wasaarad u taagan mar walba ilaalada ilaalinta deegaanka iyo badqabka bulshada annagoo marka taa tixraacayno sida loo socono intii muddo ah waxaa jiray waxaa loo yaqaano isbeddelka cimilada aafooyin iyo dhibaatooyin uu keenay taas marka annagoo marka aragnay dhibaatada ay leedahay ayaa waxaan go-aansamay ka wareer ahaan inaan qabanno shirkii ugu horreeyey oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka waxaan rabaa marka fariintan anoo ku hadlaya afka wasiirka afka wasiir ku-xigeenka afka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada afka waaxyaha kala duwan ee wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha hoosaadka ee wasaaradda inaan soo gaarsiiyo mujtamaca kala duwan ee gobolka jubbaland inaan qaban doono shir ku saabsan saameynta isbeddelka cimilada ay keentay iyo arrimaha deegaanka waxaan rabaa marka shirkaas ayaa inoo jiri doona haddii ilahaydno waqtigaas isaga ah waana shirkii ugu horreeyey oo si intaan leeg ama heerkan ah loo qabanqaabiyo looguna talagalay inay ka soo qaybgalaan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddii ahaan lahayd wasaaradaha haddii ahaan lahayd hay-adaha kuwa localka iyo kuwa maaragtay caalamiga ah haddii ahaan lahayd kambanida brivatka loo leeyahay haddii ahaan lahayd institutionada maaragtay sida jaamacadaha ama researchka dadka sameeyo dhammaan wuxuu u furan yahay shirkaan inay ka soo qaybgalaan waxaan jaaran lahay bulshada inaan u adeegno kalana shaqayno qof waliba roolka uu ku leeyahay environmentiga wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ka go-an horumarinta iyo taabagelinta badqabka deegaanka iyo la xisaabtanka cid kasta oo dhib ku hayso arrimaha deegaanka insha allah taala shirkaas waxaa lagu hadli doonaa haddii ilaahay idmo qodobada aan rajeynayno inuu qayb ka noqdo waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada dadku soo wada ogsoonahay waxay ku leelyihiin noloshooda waxay ku taabsan tahay wax soo saarka dhinaca beeraha waa qodob ka mid a qodobada looga hadli doono shirka haddii ilaahay idmo waxaa loo yaqaana climate change and food security sidoo kaleto shirka waxaan rajeynaynaa inuu ku saabsanaa haddii ilaahay idmo waxaa loo yaqaana climate change and water resource isbeddelka cimilada ay keentay biyoyarida iyo waxyaabaha soo noqda biyaha ama kuwa dhulka hoostiisa laga soo saara ha ku jiraan ama kuwa webiyada goraya ha noqdeen ama ceelasha biyaha sifa ha noqdeen ayadaana waxay ku jirtaa qol ka mid a in discussion laga gala haddii ilahay inuu shirka asaga uu ku saabsan yahay waxyaabaha shirka looga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah sida isbeddelka cimiladu u saameeyey wax soo saarka khayraadka beeraha